waxaa ka dhacay magaalada mudaharaad ballaadhan oo lagaga soo horjeedo colaaddii ka dhacday muxuu ahaa koonfurta gobolka sool ee u dhexaysay labada beelood oo walaalaa beesha walaalaha anugu ma idhaahdo labada beelood waa beel qoro walaalaa waxaannu halkan ilaa habeen hore ilaa doraad ku howlaneen in muxuu ahaa dhallinyarada gobolka la soo abaabulo oo muxuu ahaa dhallinyaradu isu timaaddo oo dhallinyaradu kulan yeelato oo muxuu ahaa hawsha cawrada ah ee ceebta inagu ah ee dadka ehelka ee walaaladeena ee muxuu ahaa colaadda iyo diriirtu muxuu ahaa ka dhaxayso wax allaale waxay isku hayaan aan la garanayn oo haddii haddeer hawshooda la galo wax loo kala qaada aan la garanayn oo iska waxyaabaha akhrisamankaa iska soconaya baa magaaladu ka soo horjeedaa dhallinyarada ilaa saddex casho dhallinyarada ilaa saddex casho maana seexan abaabul abaabul abaabul baanu ku jirnay hawshaas waa ka seexan kari weynay waxaan ugu baaqayaa muxuu ahaa dadka muxuu ahaa ka soo jeeda gobollada sool iyo muxuu ahaa iyo sanaag iyo iyo muxuu ahaa iyo caynba inay hawshaa loo guntado